bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan caawinadaasna waxaa ugu waaweyn faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya diyaarad shil ku gasha caawa garoonka diyaaradaha aadancaddee muqdisho golaha wadatashi qaran oo maanta shir uga furmay magaalada muqdisho ambax looga soo horjeediyay muddo kororsiga madaxweynaha koonfur galbeed oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo dood adag ka yeeshay miisaaniyadda runugood shan iyo toban sano kadib waxay kusoo noqotay gacanta dowladda waxayse wajahaysaa xaalado kala duwan waa warbixin warkaad ku maqli doontaan komishinka doorashooyinka somalilan oo magaalada burco ka daafuray diiwaangelinta codbixiyaasha dowladda waxaa ugu waaweyn dhowr qof oo ku dhintay qabow iyo baraf daran oo ka socda dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen isniina taariikhduna ay ku beegan tahay lix labaatanka bisha labiyo tobanaad disembar sanadka laba kun labayo labaatan kusoo dhawaada warkii habeen ee rio dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya diyaaradda shil caawa ku gashay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho warar dheeraada ayaa laga helayaa shir diyaaradeed oo caawa ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan cadde muqdisho waxaana wararkii ugu dambeeyay la helaya ay sheegayaan in shilkaas diyaaradeed uu yimid kadib markii diyaaradda ethoobian airline ay shil ku gashay garoonka aadan cadde muqdisho xilli ay dooneysay inay degto dad la hadlay idaacadda dalsan ee muqdisho ayaa u sheegay in shilkan diyaaradeed uu yimid kadib markii mid ka mid ah garbaha diyaaradda ethoobian airline uu waxyeelo kasoo gaaray xilli ay dooneysay inay ka duusho garoonka aadan cadde muqdisho iyadoona duulimaadkeedu ku wajahnaa magaalada addis ababa ee caasimada etoobiya wararka ayaa sidoo kale waxaa intaa ku darayaan in shaqaalaha iyo rakaabkii saarnaa diyaaradda ethoobian airline ay bad qabaan inkastoo la arkayay qiiq iyo uuro ka baxaysa baalasha ama baarka ay ku dhafsatay diyaaradda dhulka ilaa hadda ma jiro wax warah oo kasoo baxay maamulka garoonka diyaaradaha aadan cadde muqdisho ay uga hadlayaan shilkaas diyaaradda caawa ka dhacay muqdisho shirka golaha wadatashi qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa maanta ka furmay muqdisho waryaga mahad nuure ayaa dhamaystiraya shirkii afaraad oo yeeshaan golaha wadatashiga qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey shirka afaraad ee golaha wadatashiga qaranka ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya madaxdeeda iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda soomaaliya shirkan madaxda waxa ay kaga doodayaan federaaleynta garsoorka astaynta awoodaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed arrintan ayaa qeyb ka ah dhammaystirka fulinta qodobadii warmartiyeedka hore ee kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka ee saddexaad ee kan ka horeeyay ee muqdisho lagu soo gabagabeeyey labaiyo tobankii bishii disembar shirkan waxaa ka qaybgalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ra-iisul wasaare ku-xigeenka saale axmed jaamac madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha hiirshabeelle cali guud laawe xuseen iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale maalmaha soo aadan ayuu shirkan lagu wada in muqdisho uu kasii socdo kadib markii madaxda maamul goboleedyada ay soo gaareen muqdisho oo maanta ay ka qaybgaleen shirkani waana madashii afaraad oo golaha wadatashiga qaranka ay muqdisho ku yeelanayaan tan iyo doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimo mudnaan u leh horumarinta dalkana looga doodayo mahad nuur axmed wararka dalsan magaalada muqdisho
mahadsanid mahad barnaambax looga soo horjeediyay muddo kororsiga madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagaren oo ka dhacay magaalada muqdisho wareega ilaal mustafa ayaa warkan sii dheeraanaysa
banaanbax looga soo horjeedo muddo kordhinta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen ayaa muqdisho ka dhacdayqaar ka mid ah dhallinyarada kasoo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa maanta dhigay banaanbax ay uga soo horjeesteen muddo kordhinta madaxweyne cabdicasiis laftagareen oo muddo xileedkiisii ku ekaa sagaal iyo tobanka bishan dhallinyaradan ayaa watay boorar ay ku qornaayeen muddo kordhin dooni mayno iyo eraya kale
dhamaada ee lafta gareen lafta gareen yani koo waxaa ku imaaday dagaala ku imaad haddana dooni mayno in yani dalkeena qalalaaso dagaal mana noo matalo shirka dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed lafta gareen nama matalo madaxweynaha dowlad federaalka soomaaliya waxaa ugu baaqaya in uu yani lafta gareen gebi ahaanba baydhabo ku laaban xildhibaanada matala waxaa u sheegayaa haddii ay arrintaa wax ka qaban waayeen ina anagana dib baydhabo aa ugula xisaabtami doono insha allah baybakekatiniisukoynay mudukorarsigi usameeyey madaxweynihii lafta gareen mudukorarsi mafadaanu une may fadaanehe wal sharciye fadaane doorasho fadaane marka mayba anka baaqane ama kucodsadaane madaxweynaha federaalka soomaaliya intii uu ismayl araay wal kuqabudu oo ha farigeliyo walaa ku socdu koonfur galbeed mudukorarsi dooni mayno lafta gareen
shirkin oo wadatashigi oo lindhonyimiinaha madaxweyneyaalka maamul goboleedyada maniimitulow madaxweynigii hor waay lafta gareen dooni mayno maniimitulow madaxweynaha jamhuuriyadda doorasho fadaana dagaal maya fadaana kor jeedno doorasho oo fadaana mudukorarsi maya
banaanbaxyaasha ayaa waxa ay dibadbaxooda kusoo aadiyeen xili uu maanta muqdisho ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ilhaan mustaf nuur t v-ga iyo warbaahinta dalsan muqdisho
xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta muqdisho kulan ku yeeshay xildhibaanada labada aqal ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya aqalka sare ayaa waxa uu ajandahoodu ahaa dood ku aadan miisaaniyadda dowladda ee sanadka cusub xildhibaanada oo dooda miisaaniyadda ku sareeyey sidaa ay noqonayso ayaa waxa ay soo bandhigeen in ay loo baahan yahay in lasii wado aqrinta miisaaniyadda qaar ka mid a xildhibaanada oo la hadlan warbaahinta waxay yiraahdeen
mudana guddoomiye mudanayaal waa u mahad celinayaa marka hore guddi guddiga maaliyadda sida hufan ay u soo bandhigeen miisaaniyaddii sanadkan meeshaay hadda marinayaan aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan ku darayaa oo iiga dhex muuqday sidaad la socotaanba dalka saddex caqabadood oo waaweyn oon indhaha laga qabsan karin buu leeyahy miisaaniyaddanna hadda kuma dhex arkin abaar baahsan oo shan sano gaartay waddanka way dhex taallaa waa ogtihiin dhammaantiin waxaa jira roob markuu yimaado fatahaado si ba-an mar walba u dhaca waxaa kaloo jira qaraxyo halaagay ummadda soomaaliyeed oo mar walba taagan ma arkin bajetka meel looga calaameeyey oo loogu talagalay arrimo bulsho guud oo la sheegay waa aan u jeeday laakiin waxyaalaha maanta na haysto na saaran saddexdaasaa ugu culus dadkuu xilka ka saarahayna waa labada golo oo meeshaan fadhiya maanta waxaan soo jeedinhayaa
aan wada dhegaysanay na noo qaybiyey waxaan ku dari lahaa uun comment yar ma soo jeedin waxaanana hor keenay waa sharci miisaaniyadana waxay ka mid tahay shuruucda dalka u yaallo ugu horeeyo weliba lagu maamulayo dowladnimada marka hadday saas tahay miisaaniyada wasaaradda iyo guddigaba madda caamka inay ku shaqeeyaan oo oo ah in cadaalad ay ku dhisnaato hay-ooyinka kala duwanna sida duruufaha ay yihiin iyo sida xaalad markaa jirto looga qoondayo waa waajib idinka idin saaran wey guddoonka guddiga maaliyada iyo guddoonkiisa iyo wasaaraddaba sababta oo xildhibaanada uma helayaan marmar wakti badan idinkaa laydin xilsaaray marka cadaalad inaad ku qiibisaan waa mabda'aaga ugu weyn aan hadda meeshan ka sheegi lahaa mabda'a labaad miisaaniyada maadaama laga hadlayo dal isaga inuu isu tasho waay koondada miisaaniyada masmehe dakhliga miisaaniyada gudaha in ahamiyada ugu weyn la saaraan aaminsanahay xildhibaano badan iga horeeyeyna waa ay ka hadleen meelo badanoo dakhli naga soo geli karana waa waa jira ee, dekedaa la sheegay ee, kalluumaysiga iyo waxyaabo kale kala duwan si dakhligeena u kordho marka arrintaas baaritaan ku sameeya wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan see dakhligana loo kordhin kara sababta oo uma malaynayo ee, mucaawanaad wasaaradda maaliyadda
degmada runugood shan iyo toban sano kadib ayaa wajahaysa xaalado kala duwan kadib markii ay la wareegeen ciidamada dowladda warbixintan soo socota waxaa degmada runugood kasoo diray abuukar dayax
si aan u ogaanno xaqiiqda ka jirta furimaha hore ee dagaalka waxa aan la safarnay kolonyo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya safar saacada qaatee kadib waxa aan soo gaarnay degmo ka mida gobolka shabeellaha dhexe oo dhowaan dowladdu ay la wareegtay degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa noqonaysa degmadii ugu dambaysay ee soo gasha gacanta dowladda federaalk ee soomaaliya maalmo kooban gudaheeda dagaalamayaasha al-shabaab ayaa halkan maamulayay muddo ka badan toban sano guud ahaan dadkii shacabka ah ayaa magaaladan isaga barakacay kadib markii ay ka baqeen in magaaladan oo aan wax dagaalla ah ka dhicin ay suuragal noqon karaan in dagaalla ay ka dhacaan laakiin xaaladda guud ee magaalada ayaa ah mid degan mana jiraan wax dagaalla ah oo ka dhacay magaalada gudaheeda saraakiisha horkacaysa howlgalka lagu qabtay degmadan waxa ay inoo sheegeen inaysan jirin wax dagaalla ah oo ka dhacay gudaha degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan u kuurgeli doonaa xaaladda guud ee degmada dadkii shacabka ahaa ee halkan ka barakacay halka ay hadda ku sugan yihiin iyo waxa uga qorshaysan saraakiisha ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa deegaanka horkacaya ee degmadan gacanta ku dhigay iyo maamulka degmadaba dadkii shacabka ahaa ee ka barakacay degmadan runirgood waa degmo ku taalla koonfur bari ee shabeellaha dhexe waxa ay qiyaastii laba boqol iyo afartan kilomitir u jirtaa magaalada muqdisho waxa ay xad la leedahay degmada ceeldheer oo ka tirsan gobolka galgaduud oo dhanka bari ah degmada cadaleh oo dhanka koonfur galbeed ah aadan yabaal oo dhanka galbeed kaga beegan iyo badweynta indiya oo dhanka koonfureed ka xigta dhaqaale ahaan waxa ay ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha iyo tacabka beeraha waxay ka mid tahay degmooyinka dhul ahaan ugu baaxad weyn degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya waxaa hoos yimaada tuulooyin badan oo dhaqaale ahaan ku tiirsan degmadan sida deegaanada kale ah ceelbacad cadcadey caddaanlixey daarunicma dumaaye hilowlagaab abaaji laba xurow naawir iyo kuwo kaloo badan koneel cabduqaadir nuur qoondhe ayaan weydiiyey sida ay degmadan ula wareegeen iyo waxa kaga qorshaysan shacabkii ka barakacay
riyadaydoy ahayd intaana dhiman inaan mar kale dib ula wareego ruungood ilaa ku mahadsan ilahay wuu ii rumeeyey riyadaydii waxaan ku faraxsanahay madaxweynihii jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud dhiirageliyey asigoo muddo yar xafiiska joogo in dadkii abaabulay shacabka ahay ciidamadii amar ku siiyey in deegaanada laga xoreeyo al-shabaab madaxweynaha leeya mahad ha kaa gaartay madaxweyne ilaahayna waa ku mahadsan yahay ilaahay noo fududeeyey howshaan ruungoodaan joognaa waa sii soconaynaa ruungood ma ku ekaanaynee ilaa horan waa sii soconaynaa galgududa hadda ku xigto oo degmadan waa degmadii geeska ugu xigtay gobolka shabeellada dhexe ilaa galgududna waa sii soconaynaa cadowga meel kasta uu joogo waa ka dabagelaynaa biidnillahi alkariim degmadan waxaa la sheegaa inay tahay degmadii ugu dambaysay ee gobolka shabeellaha dhexe inta kale tuulooyin ayaa lagu tilmaamaa kina inaad ku dhaawacantaad noo sheegto ood mar soo weerartay adoo doonaya inaad qabsato maxay kaaga dhigan tahay hadda waxay iga dhigan tahay iskudayeygii hore degmada waa qabtay laakiin maadaama aysan dagaaladu hadda socdo aysan soconin oosan meel walba dagaal aysan ka soconin ayay nimankii sideedaba shabaabka lidin sheega waa moobeyl waa niman guurguuro culayskii ay soo saareen nasiib wanaag marka degmadii gacanteena ka baxday laakiin anigu waxaan kusii faraxsanahay madaxweyne xasan uu joogo inaan mar kaleeta degmadii shalayna asiga uu joogay mar kale ina xukunku soo noqda degmadiina ay gacanteena soo gasho
kornela dadkii shacabka ahaa way barakaceen magaalada inteeda badan way haawanaysaa dadka shacabka maxaa u sheegaysa shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay soo noqdaan ciidanka yimid waa wiilashoodii waa adeeradood dadka yimid ciidanka waa ciidankoodii marka shacabkii waynala soo xiriireen wayna soo noqonayaan shacabka marka horena nimanka waxay ku amreen inay magaalada ka baxaan laakiin shacabka hadda waynala soo xiriireen sida u rasmi u soo noqonayaan dhibaatada jirta aad saaka aragteen shacabku way baqanayaan sababtoo nimankii miinooyin ay meesha ku haaseen qaar badan miinooyinka waa bixinay waxaad arkaysaa inay sameeyeen gaariga tmka ee shacabka masaakiinta ee urarna ay gaalkacayo aad soo aragteen indhihiina ku aragteen ayay qarxiyeen marka niman nimanku shacabna uma turayaan cid kalena uma turaayo marka nimanku waa niman lafalcaariya laakiin wax yaraa dhiman wax yar dhiman waa israacsicinaa biidnillahi alkariim
macalin muxudiin maxamuud kulmiye guddoomiyaha degmada ayaa iiga warramay qorshahooda xiga waxaana uu baaq u diray shacabkii ka barakacay degmada
hambalyo dowladeenna dowlad kama horayn degmadan dowlad maanta ugu horaysa dowladdeennaan soo dhowaynaynaa shacabka waxaan leenahaa dowladdeenna soo dhoweeya madaxweynaha ugu horeeyo iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida dowlad goboleedkiina dhammaan gobolka waxaan joognaa degmada ruunurgood maanta waa degma xeebeedka gobolka shabeellada dhexe ugu fog ee dhinaca degmada ceeldheer gobolka galgaduud iyo shabeellada dhexe ay xaduudka ka yihiin ilaahay baa mahaddaa iskale shacabka waxaan u sheegaynaa soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada dowladdiinna yaa idiin timid gacmo furan ku soo dhowaada idinkana dowladdiinna soo dhoweeya
runirgood oo hadda ku jirta gacanta dowladda kama jiraan adeegyada aasaasiga sida biyo koronto adeega isgaarsiineed ee internet goobo waxbarasho iyo caafimaad waana dhammaan kuwa laga dhur sugayo hirgelintooda dowladda federaalk ee soomaaliya abuukar dayax warbaahinta dalsan degmada runirgood gobolka shabeellaha dhexe
guud ahaan warkii habeen dhegeystayaal aad kala socoteen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waanaga intaa shaacidda warkaaga soo gobxa dib ugu kartaa radio dalsan com
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel